bismillaahi raxmaani raxiim habeen wanaagsan ciid wanaagsan dhegeysta qodobada wararka caawa dal sanaydinaysan waxaa ugu waaweyn ay tahay soomaaliya oo maanta looga dabaaldegay munaasabadda maalinta koowaad ee ciidulfitriga ah shacabka muqdisho oo maanta salaada ciidda ku tukaday masjidka isbaahaysiga ee magaalada muqdisho siyaasiyiin madaxdii hore iyo xildhibaano oo hambalyadooda ciidda la wadaaga shacabka soomaaliyeed maalinta koowaad ee munaasabadda ciidda awgeed shacabka muqdisho oo ka hadlay dareenkooda ku aadan ciidda deegaha muqdisho oo maanta muddo bilah kadib martigelisay kumanaan dad ah oo u damaashaa tegay deegaanada puntland oo maanta si weyn u dabaaldegay munaasabadda ciidda dalalka qaaradda yurub oo iyaguna maanta si weyn u ciiday maalinta koowaad ee ciidulfitriga magaalada cadaado oo maanta looga dabaaldegay munaasabadda koowaad ee maanta maalinta ciidulfitriga
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo b oo isugudoon isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
maqal wanaagsan habeen wanaagsan dhegeystayaal caawa habeenaysna taariikhdan ay ku beegan tahay labada bisha shanaad sanadka laba kun labaiyo labaatan dhanka kalena ay ku aaseysan tahay kowda bisha shawaal sanadka kun afar boqol afartan iyo saddex hijriya aynu ku bilownay boqolaal ka mid ah shacabka muqdisho ayaa maanta salaada ciidda ku wada tukay masjidka isbahaysiga ee magaalada muqdisho cabdiwaxiid cabdulaahi daahir ayaa warkan faahfaahinaya
ciid mubaarak kullu caam wa antum bakhyr waxaan joognaa masjidka weyn isbahaysiga islaamka masjidkan waa masaajidka ugu weyn ee ku yaalla magaalada muqdisho masjidkan inta badan salaadaha ciidda wuxuu kulmiyaa shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho isaga ka yimid toddobiyo tobanka degmo ee gobolka banaadir iyo madaxdooda intaba waxaa halkan salaada ciidda ku oogay shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan caasimadda muqdisho degmooyinkiisa kala duwan iyagoo soo soonnaa muddo soddon cishaa oo ka afxirnaa cunnada iyo cabidda intaba magacii waa maxamed ismaa cali muslimiinta dhammaan waxaan leeyahay kullu caam waantu bilkhayr ciid mubaarak ciid mubaarak meel walbaad joogta waxaan idin leeyahay nabadku ciida ciid mubaarak ummadda muslimiinta meel walba ay joogaan taqbal allaahu mina wa minkum saalix alacmaal waxaan leeyahay kulla caam wa antum bikhayr ummad muslimiinta meel walba ay joogaan wabillahi tawfiq magacigu cabdiraxmaan cabdulaahi ku soo ciiday masaajidka weyn ee isbaahaysiga ka yimid degmada weyn ee dherkinle ayaa ka imaaday waxaan leeyahay ummadda islaamka ciid mubaarak ayaa leeyahay dhammaan ummadda islaamka meel walba ay joogaan gaar ahaan bahda dalsan t v sidaa ogsoonahay ciidan waa ciidda keliya ee ummadda islaamka isku wada raaceen meel walba ee dunida daafeed ay ka joogaan bismillaah anigoo ah cabdiraxmaan suudi maxamed kana soo ciideystay degmada danile ee dhammaan muslimiinta ku nool caalamka iyo daafaha caalamka waxaa leeyahay ciid wanaagsan ee kulla caam antum bikhayr taqabal allaahu mina wa minkum ciidu mubaarak calayna wa calaykum ayaa leeyahay saakay waxaan salaad u soo aadnay masjidka weyn ee isbeesiga ee dhammaan dadka soo aaday salaada aad ayay u faraxsan yihiin waa dad qalbiyadooda isku furayaan waa dad isku hambalaynayaan iyagoo ay ku faraxsan yihiin iyagoo soo soonayaan muddo soddon maalin ah kadibna maanta ay tahay maalin farxadeed maalin ciideed ay tahay ee dhammaan muslimiinta meel walba ay joogaan waxaa leeyahay kulla caam antum bikhayr dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhayr guud ahaan ummadda soomaaliyeed ciiddani waa ciidulfitr waa ciiddii mataqaanaaye ugu qiimaha iyo qaayaha badnayd dhammaan dunida islaamka waxaan leeyahay ciid wanaagsan gaar ahaan ummadda soomaaliyeed bismillahi raxmaan raxiim waxaa maanta kale ilaahay subxaana wa tacaala oo bishii barakaysaneed ee ramadaan ramadaanka noogu dhameeyey waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed meel walba joogaan dal iyo dibaddaba ciid wanaagsan kullu caam wa antum bilkhayr waxaan rajaynaynaa ciiddan ciiddeeda kale ilaahay si naf iyo barwaaqo iyo basbashan ugu gaarsiiyo wallaahi waa farxad waa u jeedaa shacabkiina ku dhex jirnaaba waad dareemi kartaa maantoo kale waxaa waaye waa farxad waa maalintii ugu wanaagsan oo ciid ah marka waxaan leenahay dalka dadka dibadaha ku maqan xamar waa nabaday soo laabta hadalhaynta maantu waxay tahay ciidulmubaarak oo ay dadka isugu marxabaynayaan cabdiwaxiid cabdulaahi daahir telefishinka dalsan muqdisho
aada buu u mahadsan yahay cabdiwaxiid cabdulaahi daahir xeebta liido ee muqdisho ayaa maanta muddo bilah kadib maan waxa ay martigelisay kumanaan dad ah oo u damaashaa tegay faadumo cabduqaadir ayaa warkan faahfaahinaysa
Maydho. Liido. Inaa badda wiimaa ku damaashaago. Hooyadii macaanta Fardoos Maxamuud. Farxaddee mala qiyaas karto aad weyn.
muslimiintu idil maanta waxay u dabaaldegayaan maalinta koowaad ee ciidulfidriga oo ay maanta ku beegneed waxaan ku sugannahay xeebta liido ee magaalada muqdisho oo ka mid ah goobaha loo soo dalxiis tago oo bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan caasimadda soomaaliya muqdisho oo inta badan halkan ay nasiino iyo damaashaad u yimaadaan balse maanta jawigeeda sidii hore uu ka gedisan yahay maadaama ay tahay maalin ciid waxaa ku sugan boqolaal shacab ah oo ka kala yimid daafaha magaalada si halkan wakhtigooda ay ugu qaataan sidoo kale waxaa loogu diyaariyey dhallinyarada ku sugan halkan qaybahooda kala gedisan doomihii dalxiiska waxaad ku arkaysaa waalidiin iyo caruur markaasi u soo saanqaaday inay yimaadaan xeebtan liido si maalintii ciidda ay markaasi ugula qayb qaataan dhallinyarada kale ee halkan ku damaashaadaya waana maalin u qaas ah maalintan ciidda oo muslimiintu waxay u tahay farxad gooni ah qaar ka mid ah dadyoga ku sugan halkan ayaan la dhex qaadnay muuqaalbaahiyaha dalsan oo aan dareenkooda wax badan ka weydiinay Amse. Tumala. Badda. Inaad u ciidisto. Inaa aa farxo. Ma fiican tahay. Hooyadey yaabay. Farxad. Wax balan.
habeenkayga aad buu u kacsan yahay maasha allah degmada kaaraan inaa ku raaxaysto
intee joogtaa Maalintood.
hay intee joogtaa badda maxaa u maata badda ma soo iidaysatay yaa ku keena badda ii sheeg ya
Maxamed.
intee joogtaa Guriga.
cad intee joogtaa Guri. Badda.
badda maxaa u maata badda ii sheeg
Baabaa shaalow.
ma dheeshe si Haa.
fiican ma u ciidaysatay Haa.
la ciid mubaaraka intee soo xaafsatay ii sheeg Badda.
yaa la imaatay yaa ku keena badda Aad hooyahee.
kulliya Eed- Eeddahee fooda.
haye
Aab Axmed.
kulli ma ciidaysatay Haa.
magayga waa mansuur abdiwaxid bashiir degmada ka imaatay degmada afgoy haye maxaa xeebta liido ku keenay yaa inaan ku damaashaaday inaan ku ciidaysta yaa la soo ciidaysatay yaa dadkayga iyo hooyayaalkayga waalidkay la soo ciidaysta haye farxaddaa dareemaysay ugu waran farxad weyn ayaa dareemaya farxad si jawigan aad joogto ee xeebta liido maxaa kaaga muuqda arkay farxad iyo wax badan ayaa igu wada ilaa meeqa ciid mubaarag maanta meelo badan ma soo martay aa haye wax badan ciidan iyo ciiddii hore maxaa farqiga kugu dhexeeya wax badan ayuu lahay maxaa ka mid ah yaa waxaa ka mid ah waalidiinteeda waalidiinteedii waqtiga iidii hore meel la jooga laakiin iidii aan waa la jooga kuya ka imaatay degmada waaye see ku jeclaysatay inaa halkaa u imaatay yaa see ku jeclaysatay iidii hore ma imaana iidaan inaa imaadaa ku jeclay siyaad aa aa aadaan u faraxsanahay maadaama xeebta laydi imaaday waan ku iidayaa ummadda soomaaliyeed meel kastaa joogana waa salaamayaa haye ciidan ciidii hore maxay kaaga duwan tahay iidaan iidihii hore waxay ku duwan tahay iidaan ma nuuraysa haye iidihii hore maasha allah dadka way isdhexgeli jireen bulsho ahaan jirta xeebta iidaan waxaa ka dareemaya cillicillo jawiga inuu caadi yahay camal cillicillo aan ka dareemaya iidaan
faadumo cabduqaadir haday tv-ga dalsan xeebta liida muqdisho
aad bay u mahadsan tahay faduma markan
shacabka ku nool deegaanada puntland ayaa maanta si weyn ugu dabaaldegay munaasabadda ciidda maxamed xuseen dheere ayaa warkan kasoo diray magaalada garowe
magaalada garowe ee caasimadda puntland ayaa maanta ka mid ahayd meelaha dadka muslimiintii ahaa ay isugu soo baxeen munaasabadda ciidulfidriga ah awgeed waxaana wejiyada dadka ka muuqanayay farxad iyo raynrayn sanadkan reer garowe waxa aysan nasiib u helin inay goob qura ku wada ciidaan masaajidada uun ku tukanayeen salaada ciidda kadib ayaa tv-ga dalsan waxaa la hadlay bulshada magaalada iyagoo isugu hambaliyeeyey munaasabadda ciidda bismillaah magacayga waa cabdikariim faarax Een, halkan waxaan rabaa inaan hambalyada la wadaaga ciidda dhammaan ummadda islaamka ah gaar ahaan ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay een, ciid mubaarak kulla caam wa antum bikhayr meel walba aad joogtaan ciidatan waa mid aad eh, ma garanaysaa moodi inay ummadda ku midaysan yihiin soddonkii berina aan dhammaystiranay halkan waxaan rabaa inaan ka salaamo eh, tahniyadda eh, ciidulfidrigan aan u diro dhammaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan faamilkayga iyo dhammaan ummadda islaamka meel walba ay joogaan عيد المبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقى أمني مسلمة هون جيتني أمني الدنيا على ترجمة أمني مسلمة قوتونو الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم أمني مسلمة هون دي بقى جمدنا وكاكم تقوفي أفرتم السدي أكلالو تهجراتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيد مبارك عيد مبارك ciid mubaarak maxaa xuseen aad baa waxa weye magacaygu waa cabdiweli maxamed yuusuf Een, aad baan u salaamayaa een, tv-ga dalsan iyo shaqaalihiisa iyo maamulkiisa Een, ummadda islaamka waxaan leeyahay kula caam wa antum bikhayr Een, ciid mubaarak aad baan waxa weye ugu hambalyeynaya ummadda islaamka khaasatan ummadda waxa weye soomaaliyeed Een, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aad iyo aad baan waxa weye een, ugu faraxsanahay waxa weye ciidan quruxda badan aad baa waxa weye si qurux badan baa garowa looga iiday maasha allah aad baan waxa weye ehelkayga waalidiintay hooyaday walaalahay dhammaan faamilkayga asxaabteeda u salaamaya magacaygu waa maxamed cali barre ciid wacan oo wanaagsan ciid mubaarak kulli caam wa anta bikhayr waxaan halkan ugu hambalyeynaya ciidda dhammaan shacabweynaha islaamka meel kasta joogaanba gaar ahaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka reer puntland shaqaale weynaha tvga dalsan waan ugu hambalyeynaya meel kasta joogaanba Een, madaxdoodaas iyo weriyaashooda iyo shaqaalahooda ilaa macalka wax xafiisyada uga shaqeeya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ciid mubaarak dhammaan muslimiintu meel kasta ay joogaan gaar ahaan ummadda reer puntland waxaan leenahay ciid mubaarak ilaahay dalka iyo dadka ha inoo hagaajiyo dowlad khayr qabtana ilaahay baan ka rajaynaynaa insha allahu tacaala waxaan halkan uga faa'iidaysanayaa inaan ciid wanaagsan dhaho dhammaan asxaabtayda kala duwan ee daafaha dunida ku kala nool gaar ahaan asxaabtayda shaqada waxaan kaloo ciid wanaagsan leeyahay hooyaday walaaladay faamilkayga dhammaan meel kastay kala joogaan waxaan leeyahay ciidan ciiddeeda ilaahay bashbash barwaaqo iyo nabadgelyo ha inagu gaarsiiyo
akkasumas hordoftoota ummata amantii islaamatiif bakka ittiin isin ga'e ayyaana kana isiniin jecha ani bakka jiru garaweedha namoonni garawee keessa jirtan guutuun gammachuu guddaan akka ooltan har'a fedha keessan qaba eedel mubaarak عيد مبارك maqaan kiyya abdulwaxaab hadi muxamed jedhama ciid mubaarak bakka isiniin ga'e kabara dhufuutu leen isin haa ga'uyedha alxamdulilaahi nama tola maasha allaadha inni baranaa maasha allaadha jedha hayee ka biyya keessa jirtanii fi kan biyya alaa jirtan illee salaaman kiyya asumaan isin haa ga'uyedha ani kaga jiru garawee keessa maasha allaadha jedha عيد مبارك maxamed xuseen dheere wararka tv-ga dalsan garowe
xeeb maalinta koowaad ee munaasabadda ciida awgeed shacabka muqdisho ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan munaasabadda ciida cabdiwahaab cirguja warkan faahfaahinaya
islaamka waxaanan ku suganahay maanta magaalada muqdisho caasimadda dalkeenna hooyo si ballaadhan ayaa iyadna looga ciiday waxaad arkaysaa shacabka soomaaliyeed oo jidadka mushaaxaya kuwaas oo ay ku dakeynayaan farxadda kuwaasoo gacanta haya ubixia dhaleen maanta waa maalintii lahaa carruur iyo ciroolaba ciida haddaba codbaayaha dalson t v waxaa la hadlay qaar ka mid a shacabka soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho waxayna ka warbixiyeen sabarkaasna ay dhiibteen dareenkooga farxadeed ee ku aadan maalinta ciidda waxayna hambalyo ugu direen ehelladooda iyo asxaabtooda
magacaygu waa axmed maxamed ibraahim oo ka soo ciidaystay degmada hodan salaadii ciideedna kusoo tugtay masjidka weyn ee isbahaysiga islaamka sidoo kale waxaa halkan ka salaamayaa faamiligeyga caabi maxamed ibraahim aadan sidoo sidoo kaleo faadimo cali maxamed hooyaday sidoo kale asxaabtayda iyo walaalahayga iyo ishay gabdhiyo wiilalba ka kooban aan salaamaya intay dal iyo dibid ay joogto muuqday magacayga biyaa qabtay taqaanaan aad baan u faraxsanahay waa ciid maaragtay ciidulfidriga si qurux badan baan usoo ciidnay maasha allah jawi aad u qurux badan marka dhammaan maaragtay bulshooyinta soomaaliyeed waxaan leeyahay kullu caam wa antum tayibiin
bismi llahi raxmaan raxiim waa dhowaa darsan runtii maanta dareenkaygu aad iyo aad farxad weyn baan dareemayaa maxaa yeelay acmaashii ilaahay subxaana wa tacaala nagu waajibay ee bishii ramadaan ayaan soo gudanay maantana waa maalin ciideed waa maalin farxadeed oo ummadda islaamka oo dhan aan aad iyo aad u ciidayaan waa dhawaa tirato ummadda islaamka oo dhan waxaa leeyahay kulla caam wa antum bikayr gaar ahaan waxaa leeyahay familkayga iyo asxaabteyda ciid mubaarak meel kasta aad joogtay mar kasta farxad ku ciida ciidda ciideeda kale babasha barwaaqalaa nugu gaarsiiyay caafimaad insha allah ciid wanaagsan adigana horta ciid wanaagsan wanaagsada wacan meeshaan waxaa ka salaamayaa marna saaxiibkii camaar abtihii cabdisalaan iyo waxaa kale ka salaamaya abeeda axmed maxamuud waxaan leeyahay dhammaan ummadda islaamka gaar ahaan shacabka soomaaliyeed ciid wanaagsan dhammaan meel kasta oo joogtaan Eh, waxaan si gaara aan ciidan hambalada ugu dirayaa ehel iyo asxaab ay ugu horeeyaan hooyaday macaan waan leeyahay ciid maxamed deeq cumar kabtan haara iyo walaalkay shaafici hooyaday aabbihi kulli waa u hambalyaynaa maanta een, horta waxaa kasoo ciiday een, barkeley buula xalfooyme la dhahaa kasoo ciiday ma fahamta intan waxay keen maanta farxad waaye oo maxaa la dhahay ina oo jawiga iska qaadanayna oo maanta maalin maalin farxadeed waaye oo dadka dhan way wada faraxsan yihiin dadka muslimiinta ah oo dhan
soomaalida ku nool dalalka qaaradda yurub ayaa maanta si weyn ugu dabaaldegay islamarkaana u ciiday munaasabadda maalinta koowaad ee ciidulfitriga warkaan waxaa qaaradda yurub kasoo diray waryahayga warbaahinta dalsan ugu soo warama cabdisamed shibiin
ciidda barakaysan ee ciidulfitriga ayaa si weyn looga ciiday waddanka suudhan gaar ahaan magaalada uumiyo dadkii ugu tirada badnaa abid ayaa isugu soo baxay goobaha fagaaraha weyn ee loogu talagalay in lagu tukado salaadda ciidda siddeeddii subaxnimo ama laba saacnimo si u yaqaane ayaa goobtan laysugu yimi saddex saacna salaadda ayaa bilaabatay dadku aad ayay u faraxsanaayeen waxayna ay soo guteen soddon maalmood oo ay soo soobeen sannadkan wuu ka duwanaa sannadihii hore waxaa aad u yaraaday faafitaanka xanuunka coronavirus labadii sanne ugu dambeeyey ma aysan dhicin in dad intaa laegi ay isugu yimaadaan hoolkan weyn ayna ku tukadaan kuna cibaadaystaan sidoo kale wakhtiga ayaa aad u yaraa sannadka ramadaanta marka laga hadlayo wakhtiyada la soomanaa oo aad u yaraa oo ku soo aagay wakhti aad u fiican oo qaboobe ah dadku waxay isugu hambalyeynayeen eheladooda iyo qaraabadooda iyaga oo tiifiga warbaahinta dalsan t v la hadlay islamarkaana eheladooda iyo qaraabadooda uga gudbiyey salaan qiimo leh munaasabadda ciidda fitriga awgeed
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa shaafici axmed xasan dhammaan dadka islaamka waxaan leeyahay ciid mubaarag macal ciideyn ciid alcaafiya ilaahay ciidda ciiddeeda bashbash iyo barwaaqaa inuu gaasiyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معي محمود حسن إسماعيل دمان ومدة مسلمين تبحوا بليانيا عيد مبارك عافية عافمات عيد مبارك مع السلامة يا دمان ومدة مسلمين تبحوا عيد مبارك صادق محمد ابراهيم ما شاء الله وحان سلامة يا عيد عيد مبارك ما شاء الله إن علينا عيد وناسن دمان ومدة سوماليد علينا يوم مدة مسلمين علينا عيد وناسن عيدة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عيد مبارك كل عام وانتم بخير علينا وعلينا تقبل لنا منا ومنكم الأعمال الصالحة آه، أرجع واحد السلام يا أمة الصومالية طمان هذه أنت الصومالية كل هذا الشهر وحيد الله كل عام وانتم بخير waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed meel kasta joogaan ciid mubaarak baan leenahay tv-ga dalsan waa lasoo dhaweynaynaa aad baan u salaamaynaa waxa weeyaan inta soo waxa weeyaan muslima halkaas ugu timid ilaahay waxa weeyaan ramadaanta khayrka ilaahay na siiyo waxa weeyaan ummadda islaamka meel kasta joogaan waxaan leenahay ciid wanaagsan ciid mubaarak baan leenahay iyo weliba weriga cabdisamed aad baan waxaan leenahay sidoo kale السلام عليكم عيد مبارك كل عام وانتم بخير أمي جوجنا سفي عم بالله عيدي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله xuseen axmed cali waxaa salaama ummadda islaamka dhammaan iyo ummadda soomaaliyeed waa salaamayaa kulli caam antum bil khayr waan leenahay sidee looga ciiday maanta uumiyo oomiyasaan caadi ahayn baa looga ciisaa weli al- hore loo arag oo looga ciiday si fiican aad baan ugu farxsan ciidaas ciidda ciiddeeda ilaahay naga nagu soo السلام عليكم وعلى الله عيد وناسن مقعقة مقعقة وشافي عيد وناسن بالله دمانت المسلمين ويلقوا شوغان إلهي يسوع كنوه سو دمني برواقه يبرارو الله إلهي سو عيد عيد الله هيدا جرسي عيد وناسن بالله دمان ومد المسلمين الله يرضى nin halkan degebaanay kulli caam waantum bikhayr ciid mubaarak ciid mubaarak
السلام عليكم مقعقة أحمد إسماعيل وحلي هاي عيد مبارك كل عام وانتم بخير مركز طب مسلم كعيدي waxaan leeyahay ciidda ciideeda bashir barooqay leeyahay nagu gaarsiiyo waxaa kaloo ala ka salaamayaa dalton t v iyo ilmahayga yaa
gudahaan warkii habeen dhegeystayaal aad ka dhegeysaneyseen idaacadda dalsan ee magaalada muqdisho waanaag intaa haya shaacidda warkaygu soo ogow waxaad dib ugali kartaa radio dalsan dot com habeen wanaagsan ciid wanaagsan
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tale la hel